arday badan ayaa baraha bulshada u isticmaasha dhanka wanaagsan kuwaas oo kaga faa'iidaysanaya internetka inay kala soo baxaan casharo wax ku ool ah halka kuwa qaar ay u isticmaalaan inaysan ka faa'iidaysan oo ay waqtigooda ku lumiyaan saara cabdi cabdulle oo kamid a dhallinyarada magaalada jowhar ayaa dhigeeda ka hadashay isticmaalka baraha bulshada horta ardayda jaamacadaha dhigtaan qaarna waxay u isticmaalaan dhanka wanaagsan qaarna waxay u isticmaalaan inay ku luusgareeyaan waqtigooda marka waxay ku yeelanaysaa qofkii aan u isticmaalo inuu wax ka faa'iido oo goglagareeyo waxay abihii jaamacadda lagu qaadanayay in uu cashiro badan helo haddii uu isticmaalo inuu dad kale la xiriiro ama connection kala sameeyo amaba waqti iskaga lumiyo oo guruubo saarnaado oo maanta dhan dad la sheekaysto uu qayliyo waxay ku noqonaysaa in waxbarashadiisii oo asiga maadaama qof heer jaamacad uu yahay waa age oo wuxuu joogaa oo asiga nafsadiisa wax badan u qaban lahaa marka wuxuu sameynayaa haddii waqtigii oo inuu ka faa'iidaysan la rabo oo labaatamiyada asuu ku jiro uu social media u isticmaalo in waqti kale oo dad kale in loola hadlo amaba waxyaabo oo aan anshaxa lahayn oo fiirsado amaba maxaa la dhihi jiray oo sameeyo oo qofkan jaamacadda meel hebel oo u jira haddii aad meel hebel aa u jiri laheyd asiga camal aa noqon laheyd inuu hami noocaas iska soo jarto marka qof hami noocaas ku jiro oo internetkii waxyaabahaas ka arkaayo jaamacadihii gudaha oo ku dhiganayo wax oo niyad ah uma haynayo si weynay u horseedi kartaa dad badan oo waxaa jiro oo dadkaas hebel meel hebeloo taga si hebelo wax u barta ana sidaasoo kale haddaan wax u baranaynin waa inaa tahriibaa dhahayo oo hadda griiga ku dayacan turkiya ku dayacan yihiin libiya ku dayacan yihiin waana dadku ugu badan oo dadkii wax bartay waa waxa baxay maahayna dadka oo aan wax baranin maba lahaanba hamigaas oo inay u ordaan marka dad yar laga reebo marka dadkii wax bartay waxay arkayaan waxyaabihii dadkii kale ay helayeen hebel meel hebel oo tagay anoon tagin wax ma baranaya qofkaas markuu niyadiisa bargaraamkaas ku bargaraamiyo meel uma socdo qofkaas oo inuu wax ku bartay ah ee wuxuu u socdaa inuu meeshii gaaro barbalem waxaa saameynaya marka in waxbarashadiisii dib u dhacdo oo ardaygii lumiyo waqtiga ou lahaa oo ka faa'iidaysan laha inuu wax ku barto waxaana soo badanaya in dhallinyaro gabdho iyo weli isugu jira ay isticmaalaan baraha bulshada iyagoo ka helaya faa'iidooyin badan balse marka loo fiiriyo waxa uu leeyahay khasaare ka badan inta u isticmaasho faa'iidada gaar ahaan ardada iskuullada dugsiyada dhexe sare iyo kuwa jaamacadaha sidoo kale bulshada ayaa qaarkood waxa ay ka sameeyaan lacago iyagoo qaabab kala duwan u isticmaalaya kana sameynaya ganacsi ay ku heli karaan dhaqaalo